degmada Burtinley ee gobolka Nugal ayaa waxaa ka soconaya xaaluf ba'an oo ay kooxadan gaar ah wato ku hayaan degmada waxaana iyagoo sita gawaarida loo yaqaana baldoosarka ay jartaan kula dhaqaaqayaan dhirta iyo geedaha ku yaala degmadaasi dadka ku dhaqan degmada ayaa waxay sheegeen in kooxahan ay socdaan habeenkii xiliyaday dadku seexdaan jawiga magaaladana uu degan yahay kolkaasoo ay jarayaan dhul baaxad leh oo ku yaala degmada shacabka ku nool degmada Burtinley uu ka harmiyo maamulka Puntland ayaa sheegay inay qaata ka taagan yihiin dadkani oo dhirta jaritaankeeda ka dhigtay shay iska caadi ah iyagoo sidoo kale sheegay in dadkan ay u shaqaynayaan hay-ado iyo dana shisheeye odayaasha degmada ayaa waxay dhankooda sheegeen in ay la dagaalami doonaan oo ay iska caabini doonaan kooxahani ee dhibaatada ku haya deegaankooda iyagoo sheegay inay dhammaadeen dhirtii iyo xoolihii deegaankooda war waxaannu doonaynaa dadka jihida ah oo dhulka jariifaya oo cagafyada wata oo ciyaalka diyaas baradaahi lacagta u soo dirsaday haddayan doonayn inaannu islaynno oo qoryaha wata oo cagafyada wata oo hameenbarkii soconaya haddayan doonayn dawladdu inaannu islayno ha qabata dawladdu
hadde dad inta soo kaca oo cagafya soo kaxaysta oo deegaan ummadi deggan tahay yimaadaa qof walba uu toban toban kilomitir wareegsanayo oo dhirtii jarayo oo aan dawladdu wax ka qabanaysa la arag oo magaaladii dhex marayo oo aan wax kiisa loo haysan lama odhan karo dawlad baan leennahay xaaba xaabadii waa la dhammeeyey geedihii waa la dhammeeyey xoolihii waa la dhammeeyey wax noolu ma jiraan annagu ugaartii waa dhammaatay dad baa u shaqa tegey hawshaa haddaan wax laga qaban hadda xoolana ma jiraan dadna ma jiro dadkii waa dhammaaday xoolihii waa dhammaadeen dadka hadda baahi wuxuu ku noolaa xoolaha xoolihiina waa la cunay wax noolu ma jiraan deegaankii baa la xaalufiyey ma ahan markii ugu horraysay oo dad ku dhaqan deegaanaday ka armiyaan maamullada uu dalka ka hirgeliya shisheeyaha iyo dowladda federaalka ay ka cawdaan xaalufin ba'an oo lagu haya deegaanka iyadoo aysan jirin dowlad ama maamul wax ka qabanayo xaalufinta loo geysanayo dhirta deegaanka